waxaa la rabaa mucaaradku inuu yahay mucaarad xaq ah oo wax fiican ku hadlaya oo waxa jira oo dhibaatada sheegahaya ole waxaas ha la toosiyo haddaan la toosina mucaarad ayaan ku noqonayna mucaarad saas u samaynaya oo asaga laftiisa dhismaha dalka raba inuu ka qayb qaato ayaa la rabaa inuu noqdo mucaaradku lama rabo mucaarad inuu dalku baaboo ama dawladdu dhacdo shaqadiisu tahay marka waxaan rajaynaynaa gacmaha inta la isqabsado sida ay haatan tahay arrintu si kasii fiican haddana inay noqoto dalkuna uu sidaas ku dhismo dadweynuhuna ay wixii qaladahoo jira oo dawladda ka jirana ay u sheegaan oo si cadaalada ama si waxgarada dhaba fiican inta loo maro loo sheego layihaa qaladaadkaasaa jira laga baxo dawladduna ay dadkeeda xurmayso soo dhaweyso la tashato ayaan rajeynaya